inalahi wainaalah raajicuun waxa weeyaan imanka waxaa la xaqiijiyey laba ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada marash oo lasoo saaray meydadkoodii marka xaaladda culus baa nagu soo kordhay laba ka mid ah saxaabta ayaa ayaa waxa weeyaan hawshaasi ku dhintay allah yarxam uraaximiin ilahi u naxariisto aamin goormaa lasoo sheegay geerida labadaas qof ee dhalinyarada ah waa lasoo kala horsheegay wiil ka mid a wiilasha waxaa lasoo horsheegay waxaa lasoo sheegay sideed saacadood ka hor wiil daim waxaa lasoo sheegay imka in laga joogo laba saacadood ayaa laga soo saaray gurigii uu kusoo dumayey
marka marka waa isla maantoon labadooduba marka bal haddaad labadaa dhalinyarada ah wax nooga sheegi karto labadaa dhalinyarada waxay kala ahaayeen waa laba wiilo soomaaliyeed wiilka wiil waxa weye wiil isagu meesha jaamacadda wax ka baranayay oo gobolka deganaa wiilka kalena waa wiil booqasho ugu yimi maadaama imka lagu jiro winter break ama fasxii winterka lagu lagu jiro oo wiil magaalo kale uga yimi asxaabtan oo marti u ahaa marka wiille waxa weye waa wiilashii magaalada oo jaamacaddu halkan ka dhiganayay wiille waa wiil marti soo martiyey oo uga yimi magaalo kale hal dhismay ku dhinteen miya ha waxaweye halkan dhisme lagu ay ku wada jireen ardayda soomaalida waxa weye waa isla hal hal bilding weeyaan waa dhoomatarigii jaamacadda ama deegaankii jaamacadda weeyaan wiilka dhalinyarada ahee martida loo ahaa muxuu baranayay isaga wuxuu baranayey nersin buu baranayey caafimaad buu baranayey nersin buu baranayey ka soo booqdayna ka soo booqday isaga ma garan karayo maadaama magaalo kale ka yimi laakiin isaguna wuxuu ka mid ahaa un ardayda soomaaliyeed wax ka barata dalkana turkiga marka isagu official magaalada ma degana ee waxa weeyaan waa inaan martiya buu ahaa marka cawaale ilaa hadda inta la xaqiijiyey ee adigu aada maqashay amaba aada og tahay dhalinyaro soomaaliyeed ah ee wax ku noqotay dhulgariirka dalka turkiga imise gaarayaan wallahi waxaa loo kala qaybin karaa saddex qaybood waxa weeyaan waa geeri oo imka labadaa inaan imka ila wadaagayo waa geeri ilaahay u naxariisto waxa weeye waxaa jira dhaawacyaa jira oo dhaawaca wuxuu kala qaybsamayaa laba dhaawac fudud iyo dhaawacyo culus dhaawacyo culus baa jira oo dad iminka i c ga ama xaalad xaaladooda aada deg deg u tahay oo cusbitaalada lagu lagula tacaalayo waxaa jira iyaguna dhaawacyo aada fudud oo iska jabnin iyo waxa weeye dad daaqada kasoo booday baa jira oo iyaguna wax ku noqday dhul gariirka marka dhaawac waa jira dad naga maqan weli waa jireen geerina waa jirtaa saddexdaa shayba way jiraan tiro ma lahayaa dadka dhaawaca ah tirada imka dhaawaca ay dhamay dhaawacu uu badan yahay inkastuu dhaawaca fudud aada usii badan yahay laakiin waxaa culusun intaan ogahay ama aan ka warqabo saddex qof baa jira wax imka cusbitaal la yaallo oo xaaladooda lala tacaalayo guud ahaan dadka maqanna soomaalida maxaa lagu sheegayaa tiradooda
imika tirada naga maqan imika waa shan qof tirada imika ardayda naga maqan waa shan qof oo ku jiray bildinkan imika inabadan laga soo saaray ee dhintay iyo inamo laba hore oo iyaganaan shalay la wadaagay oo laga soo saaray marka intan waxa weeye badankoodu waa isla building weeyaan waa isla area weeyaan marka shanta marka laba shalay baa laga soo saaray laba shalay baa laga soo saaray iyagoo iyagoo waxa weeyaan nafta ku jirto waxaa lagula tacaalaya xaaladooda cusbitaalada labadanna maanta waxa weeye waa geeri shantanna iyaguna way maqan yihiin imika oo nolol iyo geeri laguma hayo shantan haa raq iyo ruxtoona ma hayno weli waxba nolama sheegin marka baadigoobka weli ma socda ee la doonayo in lagu soo saaro nolol iyo geeri shantan dhalinyarada ee soomaalida ee maqan ba baadigoobka walaaluu socdaa haa waxa weeyaan guryaha dunya aad bay u badan yihin oo laba kun oo guri iyo saddex kun oo guri baa imika laga hadlayaa wakti baanay qaadanaysaa wakti baanay qaadanaysaa waayo musiibada dhacday iyo iyo awoodda mataqaanaa bili-aadanku way ka aad bay kala wen yihiin oo kala durugsan yihiin marka weli wakti bay qaadanaysaa oo dadaaladu way socdaan marka hadda weli dad baa waxaweye laga soo saarayaa oo guryaha laga soo gurayaa marka weli xaaladdu way taagan tahay waktigan aad ila hadlayso cawaale xagee joogtaa adiga oo ku sugan tahay waktigan aan kula hadlayaan waxaan ku suganahay magaalada gaasianteb goob masaajida ayaan ku suganahay oo aanu naloo furay masaajidadii baa naloo furay maadaama guryihii aan lagu noqon karayn oo gurihii wax burburay iyo wax dildilaacay ay leeyihiin oo la yidhi waa riski ha ku noqonina guryaha marka waxaa naloo furay jaamacadihii iyo iyo iyo masaajidadii xalay waxaa jirtay maraan tagnay airportkaan isnay bal magaalada dhan unuga baxa waanay noo suurtagal weyday oo wax tigidha ama jira ama dariiq kalo magaalada lagaga bixi karaya imka ma jirto xaaladuna aad iyo aad bay adag tahay marka xaaladayda waa sidaa walan marka ma jirtaa dad kale oo iyagoo bad qaba laga soo daadgureeyey goobahaas oo meelo kale la geeyey haa way jiraan dad badan baa laga soo daadguraynayaa ku jira guryaha imka ay kusoo dumeen oo laga soo daadgurayay way jiraan oo nooli dad badan oo geeriduna waxa weeya mar kasta marka ka dambaysa tootalkeeda ama taradii hore way kasii kacaysaa dalkuna wuxuu ku jiraa si guud xaalad deg dega baa la geliyey marka xaalad deg dega baan ku jirnaa imika marka dadkan dadkan hadda dhismayaasha burburay weli baadigoobka loogu jiro in nolol iyo geeri mid uun lagu gaaro gurmadkaasi yaa wada ma koox koox miyaa loo wadaa mise guud ahaan dowladdii turkiga wada iyo dowladihii caawinayay yaa wada gurmadka degdega gurmadka degdega waxaa wadaa dadkoo is abaabulaya oo majmacyaal khayriya baa jira oo waxa weeyaan iyagu sidoodii soo abaabulay waxaanay mataqaanaa amar ka qaadanayaan dowladda dowladduna waxa weeye dadaalkeeda halkeeda ay ka wadaa dowlado badan oo soo gurmadayna way jiraan oo iyaga laftigoodu ka qayb qaadanaya musiibadan sidii dadkan loo samatay bixin lahaa ama loo caawin lahaa marka saddexdaa qaybood bay isugu jiraan dadka dadka caawinaya marka cawaale labadan dhalinyarada ee maanta lasoo saaray geeridooda allah u naxariista ee ardayda ahaa ehelkooda ma la gaarsiiyey geeridooda ha eheladooda kolley waa lala xidhiiday oo dhalinyarada waa la xidhiidhay dad ehelkooda ay halkan jooga baa jira iyo iyo dalkiiba marka eheladooda intaan ka warqaba waa lala xidhiidhay waana warkoodana way hayaan iyagiina xaggeerida imika waxaa lagu hayaa ay bahalkii waxaa lagu hayaa cusbitaalka yaalaan meydadkooda cusbitaalka yaalaan weli inta dhulgarirkan uu dhacay cawaale dad adigu aad garanaysa shaksiyan oo wax ku noqda ma jiraa ha way jiraan walaal waxaweya inabadan ninka geeriyooday inaa kamid waxaweye asxaab baan hayn dad badan oo asxaabo kale oo dhaawacyo fudud iyo culis soo gaadhin way jiraan iminka labadan nin aan ku sheegay geeradu ku dhacday inaan kamidaba waxaan macaarifaan nahay asxaab baan nahay ilaahay u naxariista allah yarxamuraaximiin waa geeri aad iyo aad u xanuun badan oo dhammaantay oo na taabatay bay ahayd geeri aad iyo aad u naxdin badan